bismi illaahi araxmaani araxiim habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay akhyaarta hawada inaga dhegaysanaysaa waxaan ahay cabdi casiis cabdulle cusmaan qodobada caawa aad maqli doontaana waxaa ugu doorkaroon madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle oo kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka howlgal amni xaqiijin ah oo laga sameeyo waddada isku xirta muqdisho iyo balcadda shacabka degmada balcad ayaa soo dhoweeya buunda casri ah oo laga hirgeliyay magaaladaas diyaaradaha yahuudda oo hawada soomaaliya loo diiday boqolaal qoys oo ka mid ahaa dadka oo abaaruhu ay saameeyeen ayaa biyodhaamin loogu sameeya duleedka magaalada bohoodle akhbaaraadka dibaddana caawa waxaad ku maqli doontaan iiraan oo dhoolatusea ku samaysay gacan biyoodka hormaas qodobadaas iyo qodobo kale ayaad maqli doontaane u diyaar garooba
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo badrar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan ayaan hawada idinka leeyahay kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa salaada jimco kadib waxa uu kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo uu weheliyo komishinerka cabdi caddow ayaa ugu horeyn la wadaagay madaxweynaha gulaha laga soo hooyey doorashadii golaha deegaanka ee dhowaan ka dhacday gobolka banaadir sidoo kale guddiga ayaa tilmaamay in dhowaan dardargelin doonaan diiwaangelinta doorashooyinka golaha deegaanka ee heer dowlad goboleeda gabagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa ku ammaanay shaqada ay wadaan waxa uuna ku booriyey dardargelinta howlaha hortabinta u leh howlgal amni xaqiijin ah oo laga sameeyey waddada isku xirta muqdisho iyo balcad axmed maxamed ayaa faahfaahinaya ciidamada howlgalka midooda afrika ee ka tirsan sector five ayaa saacadihii lasoo dhaafay sameeyey howlgallo ballaaran isugu jira roondo dagaal iyo baaritaano sahmin ah oo ka dhacay dhanka koonfureed ee degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan waddada muhiimka ee isku xirta balcad iyo muqdisho howlgalkan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada howlgalka midooda afrika ku doonayo inuu ku xaqiijiyo amniga dadka deegaanka iyo badqabka isku socodka badeecadaha maadaama wadadan ay ka mid tahay marnada ugu muhiimsan ee isku xidha caasimada iyo gobolka shabeellaha dhexe sida uu sheegay howlgalka midooda afrika taliyaha saldhigga hore ee balcad major emmanuel nadibenza rundooyinka noocan ayuu ku sheegay inay muhiim u tahay in la helo jawi amni oo deegaanada u saamaxa shacabka deegaanka inay si xor ah u kala gooshaan dhulkooda ganacsigoodana u wataan iyagoo aanan ka baqayn khataro kaga imaan kara kooxda al-shabaab waxa uu xusay in roodooyinkani ay joogtadaha ciidamada sameeyaan ay ka hortegayaan weeraro lama filaan ah qaraxyo lagu aasay waddooyinka iyo dhaqdhaqaaqay kastaoo ay maleegaan kooxda al-shabaab ciidamada burundi ee qaybta ka ah howlgalka midooda afrika ayuu sheegay inay sii adkeynayaan joogitaankooda waddooyinka waaweyn iyo tuulooyinka hoos yimaada balcad iyagoo ku holan inay la shaqeeyaan bulshada deegaanka si loo xaqiijiyo wadajir amni iyo horumar howlgalladan joogtada ayaa lagu tilmaamay kuwo muhiim u ah xasiloonida gobolka iyo dhimista awoodda al-shabaab ee gobolka shabeellaha dhexe howlgalka midooda afrika ayaa sheegay inay shacabka u ballanqaadayso in roondadan iyo kuwo kale oo horleh lagu xoojin doono si loo yareeyo khatarta kooxda al-shabaab ku hayso qof kastoo isticmaalo marinada muhiimka ah loona dardargeliyo dadaalada lagu doonayo in gobolka uu dib ugu noqdo xasilooni iyo kobac dhaqa shacabka degmada balcad ayaa soo dhoweeyey buunda casriga oo laga hirgeliyey magaaladaas saadaqa socdaal ayaa balcad warkaasi nooga soo diray degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa laga hirgeliyey buundo qaaba si casri ah loo dhisay waxaana taasi soo dhoweeyey bulshada ku dhaqan degmada iyo deegaanada ku taysan kaasi oo ah mashruuc istraatiiji ah oo wax weyn ka tari doono isku socodka ganacsiga iyo nolosha guud ee shacabka bulshada balcad ayaa muujiyey farxad iyo rajo cusub iyagoo tilmaamay in buundadani ay xalin doonto caqabado badan oo muddo dheer ka taagnaa isku socodka dadka iyo gaadiidka gaar ahaan xiliyada raboobka oo webiga shabeelle oo go'doomin jiray degmada iyo deegaanada kale ee ku taysan ganacsatada degmada ayaa sheegay in dhismaha buundada balcad uu kor u qaadi doono dhaqdhaqaaqa ganacsiga sidoo kalena fududayn doono isku socodka badeecadaha islamarkaana hoos u dhigi doona qarashaadka gaadiidka sidoo kale beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ayaa tilmaamay in ay buundada u sahli doonto inay si fududa u gaarsiiyaan waxsoosaarkooda suuqyada horey mas-uuliyiinta degmada balcad ayaa dhankooda u sheegay in buundadani ay tahay astaan muujinaysa horumar midnimo iyo dadaalka wadajirka ah ee bulshada iyo dowladda iyagoo ballanqaaday markaasi in la ilaalin doono lagana faa'iideyn doono si waarta waxaan la hadalnay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan degmada balcada oo soo dhoweeyey dhismaha buundada cusub ee degmada bismillahi raxmaan raxiim magacii waa saalax maxamed celyaan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool degmada balcad waxaan soo dhoweyneynaa dhismaha cusub ee buundada dhismaha buundada cusub ee maamulka degmada balcad loogu hirgeliyey isla degmada balcad waxaan uga mahad celinaynaa maamulka degmada balcad oo ugu horeeya gudoomiye qaasim cali nuur qaasim furdub waxaan leenahay dadaaladaadii si laba jibaar waxaa inoo muuqata tan iyo burburka dowladdii dhexe kadib in degmada balcad ay yeelatay buundo in iyo aawd loo kala yaqaano ama buundadii looga gelayo degmada iyo tii looga soo baxaayey oo tan hadda aan taaganahay waa tii degmada looga soo baxaayey tan casriga ah ee hadda lagu soo kordhiyey degmadana waa midii degmada laga gelayay marka waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo aan maamulka aan kaalin weyn maamulka degmadan oo kaalin weyn ka qaatay inuu hirgeliyo mashruuca noocan oo kale ah waxaan filaynaa in mashaariicda noocan in nooc ka badanba ay maamulka u hirgelin doono insha allah waa dhowahay walaal macaan magacii sharax maxamed cumar ali dhahaa walaa aaday qurux badan tahay maasha allah inkasta oo horeydii saan ahayn laakiin maanta iyo shalay way iska leeyihiin wax qurux badan waaye walaahi maasha allah horta aniga waxaa kusoo gaaray idoo hal buunta leh laakiin laba buuntaa laasoo dhigiyo dadkaan wuu kala fuugeeyey waa soo dhaweylaa waanu ku faraxsan kusuga waxaa ugu mahad celin lahaa dadka sameeyeen maamulka degmada magacay waa xuseen cabdiqaadir maxamed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay buundada labaad ee degmada balcad ee yeelatay waana farxad gaar noo ah ka dhallinyaro ahaan iyo bulshada degmada balcad maxaa yeelay degmada balcad waxay samaynaysaa sanadahan dambe horumar la taaban karo waana ku faraxsannahay bulshadana waxay aad iyo aad mahaddaasi ay ugu dirtay gudoomiyaha degmada balcad waanu ku mahadsan yahay horumarka ballaaran ee degmada oo u sameeyey iyo horumarada kale oo haddeer oo loo keeni rabo waan soo dhaweynaynaa buundadana oo cusub inoo sameeyeyna waxaan aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa qolada ka qayb qaadatay turkiga iyo dowladda qatar diyaaradaha yahuudda oo hawada soomaaliya loo diiday sumeyo daahir ayaa faahfaahinaysa dowladda federaalk soomaaliya ayaan ogolaansho siinin shirkada duulimaadyada israael si ay ugu duusho hawada dalka arin keeni karta in shirkadu ay bedesho jihada duulimaadkeeda marka ay u socdaan taylan haddii aan fasax la helin horaanta bisha febraayo sida ay sheegtay shirkadu go-aankan ayaa imaanaya xili ay jiraan xiisada diblomaasiyadeed oo u dhexeeya soomaaliya iyo israael kadib markii israael ay dhowaan ku dhawaaqday inay aqoonsatay somalilan inay tahay dal madax bannaan dowlada soomaaliya ayaa tallaabadaasi si adag u diiday iyada oo ku celcelisay in somalilan ay tahay qayb ka mid ah dhulka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya shirkadan ayaa waxaay sheegtay in shirkadaha diyaaradaha ay si joogto ah u gudbiyaan codsiyo ku saabsan ogolaanshaha kuduulista hawada dalalka ay maraan taas oo ka mid ah habraacyada caalamiga ah ee duulista si kastaba ha ahaatee ee shirkadu welima aysan helin cusboonaysiin ku saabsan ogolaanshaha ay ku mari lahayd hawada soomaaliya bisha febraayo sidoo kale shirkadu waxay sheegtay in baaritaan ay samaysay uu muujiyey in shirkado kale oo caalami ah aysan weli helin ogolaanshahooda la cusboonaysiiyey taas oo muujin karta in dib u dhac uusan ku koobneyn hal shirkad oo keliya ilaa iyo hadda dowlada soomaaliya kama aysan bixin faahfaahin rasmi ah oo ku saabsan sababta dib u dhaca ogolaanshaha balse khubaradu waxay arrintani la xiriirinayaan mowqifka adag ee soomaaliya ay ka qaadatay tallaabada israa'iil ay ku aqoonsatay somalilan boqolaal qoys oo ka mid ahaa dadku abaaruhu ay saameeyeen ayaa biyodhaamin loogu sameeya duleedka magaalada buuhodle najiib cabdulaahi ayaa warkaasi faahfaahinaya
halkan oo akaamka barakacyaasha ee shangalle ee duleedka magaalada buuhoodle ay ku jiraan dad aad u tiro badan oo ku xoolo waayay abaarihii soo maray dalka soomaaliya iyo weliba sidoo kale dan danyara ayaa cabdilaahi jaamac xaruun oo ka mid a culimmada degmada buuhoodle ee gobolka togdher waxaa uu gaarsiiyey deeq biyo ah iyadoona guud ahaanba degmada buuhoodle ee gobolka togdheer ay ka jiraan abaare iyo biyola-aan deeqdan biyaha ayaa waxaa ka faa'iidaystay qoysas danyara oo ku jira kaamka barakacyaasha ee shangalle waxaana ugu horeyntii halkaa ka hadlay cabdilaahi jaamac xaruun isagoona ugu baaqay in hay-adaha iyo weliba sidoo kale dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya iyo dowladda federaalka soomaaliya ay gargaar deg dega la soo gaarhaan dadkan ku jira kaamka barakacayaasha ee shangalle waxaan joognaa magaalada shangalle ama kaamka shangalle ee dadkii xooluhu ka dhammaadeen ilaahay idankii waxaan soo gaarsiinay biyo waa u jeedaan dadka meesha jooga iyo shirikaanka yaalla halis waxay yihiin labada boyadood inay ka go'aan bishan iyo bishii hore tagtay carabida labadaba waa biydhaan kaa wadnay meelo badan baa wax la gaadhsiiyey baahidu aad bay u fara badan tahay ilaahay baa dadkan ku filan biyo waa la haystaa oo biyihii ceelashu way shaqaynayaanse laakiin maatadu ma cabbi karto cunnadana kuma karsan karto caruuruhu kuma cuni karaan biduruufunbay ku cuni karaanse laakiin markii kale waa dee shuban iyo maato nafaqadar hayso marka mar walba waxay u baahan yihiin biyo macaan oo ayna cabbaan waxna ku karsadaan walaalaha muxsiniinta waxaan ugu baaqaynaa soomaaliyeed meelay joogaanba dadka aad arkaysaan tiradooda ee meeshaa gibran ee shirikaanka wata ee soomaaliyeed ee hooyooyinka ah in lagala qayb qaabto duruufta ee si wacana loo soo dhoweeyo qof walibana wuxuu awoodo kaga qayb qaato qofkii mataqaanaa booyad subi kara labadii booyad ku guuli kara saddexdii booyad ku guuli kara cid kasta oo maaragta wax qaban karta inay wax qabato muhiimka waxaa weeye dadkan wax soo gaaraan meeshay soo marinayaan iyagaa yaqaana cidday usoo dhiibayaan iyagaa yaqaana laakiin muhiimka waxaa weeye dadkan wax soo gaaraan waxaa lagu qaybinayaa laba booyadood oo macaana dadkii soo bixiyey waxaannu jecel lahay inaannu u ducayno ilaahay barakaha siiyo waxay bixiyeen ilaahay meel wacan ha u geliyo waxay bixiyeen ilaahay meel wacan ha u geliyo aakhiriya adduunkaba liibaan allaha ka siiyo si wacan bay yeeleen dadka aad arkaysaan iyo intaasoo jirkaana ummadda la siiyey waa ummad fara badan waa ummad aad iyo aad u fara badan waa ummad degaana waa ummad maguurto ah waxaannu leenahay haddee biyaha haddii la cabbana waxaa la doonayaa wixii lagu cuni lahaa ama lagu karsan lahaa ama lagu cabbi lahaa waana bishii rabadaan baafoodda inugu saraysay shabcaan baynu joognaa waxaannu doonaynaa qof kasta oo nool oo wax bixin kara oo sadaqaysan kara dadka inuu il raxmeed ugu soo dhiibo
ummad aad fara badan ayaa ku nool oo danyara waana kaam aad iyo aad u weyn baahidiisuna aad bay u fara badan tahay hadday biyo tahay hadday baad tahay iyo haddii ay xaaladaha kala tahayba markaa sidaa odaygu sheegay walaalaha muxsiniinta waxaan u sheegaynaa dadkaas in waxaweye waxay awoodi karaan ay soo gaadhsiiyaan
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa bogaadinaya hadalka ay yidhaahdeen odayaashu sida ay sheegeen meeshan waa deegaan ballaadhan waa deegaan dad xubintii joogo dadaan waxba haysani joogaan dad danyari joogaan waxaa loo baahan yahay dadkaa wixii loo qaban karo in loo qabto qof waliba awood wuxuu u qaban karo inuu u qabto in la soo gaadhsiiyo biyahaasaana soo gaadhay baahida meesha taallaana way fara badan tahay dad fara badan oo gurigiisa aan indhoweyto waxweeye ka qatanaa baa jira dad waalan baa jira dad curyaamaa baa jira dad maaragtay danyarahoo badanoo aan waxbaba awoodin baa jira marka walaalaha muslimkaa waxaan u sheegaynaa inay soo gaadhsiiyaan qof leba wuxuu kari karo dhegeystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda jawar markana akhbaaraadka dibadda warbaahinta bress t v oo ah telefishinka afka ingiriiska ku baxa oo ay iiraan leedahay ayaa sheegtay in ciidanka badda ee ilaalada gacanka iiraan uu qaban doono dhoolatusa iyaga oo istimcaalayo rasaasa waxaana dhoolatuskaasi lagu qaban doonaa gacan biyoodka hormas maalmaha soo socda kanaalka aljaziira isagoo soo xiganayo ilo aan magacooda la sheegin oo iiraan ah ayaa sidoo kale sheegay in ruushka iyo shiinuhu ay qeyb ka yihiin tababarkaana mas-uuliyiinta jamhuuriga islaamiga ee iiraan weli kama jawaabin joogitaanka labadaasi dal ee tababarka associated press ayaa ayaa sidoo kale warisay in ay iiraanu ay khamiistii ku dhawaaqday iyada oo ogeysiisa u dirtay shirkadaha maraakiibta in dhoolotusa badda oo ay dhioo ay ka dhici doonto maalmaha marinka hormos marinkan waa wadada ugu muhiimsan ee dhoofinta shidaalka adduunka isagoo isku xira soo saarayaasha ugu waaweyn ee shidaalka ku leh gacanka faris oo ay ku jiraan sacuudiga iraan iyo ciraaq dhegaystayaal warkii habeen ee caawa aad ka dhagaysanayseen idaacadda jowar intaas ayuu ka egyahay intaan warka warkiisa xiga ku kulmi doonana sidaasiyo nabadgelyo